bismillaah sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukade kusoo dhawow idaacadda islaamiga al andalus
jazaaka allahu khayran waa ku dhowaan Een, shalay dagaalo ayaa ka dhacay ee, wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellaha dhexe Ee, maxaad xog ah oo naga siin kartaa sida ay wax u dhaceen bismi illah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun shalay oo ahayd maalin axada taariikhduna afar iyo labaatanka bisha labaiyo tobnaad kun afar boqol afartan shan ahayd waxaa kamin ilaahay barakeeye ka dhacay deegaanka gacal ogaas ee hoos yimaada degmada roonurgood marka kamiinkaasu macluumaad mutawaatira oo fadhiya markii la helay ilaahay waa fududeeyey marka saasuu dhaca
Een, waa tahay maxay ahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ah ee mujaahidiintu ay kamiinka u dhigeen horta intooda badan waxay ahaayeen wixii ka haray ciidankii eritrea laga keenay baaqiyaadkii ka haray ugu dambeeyey ahaayeen waxyaabo yaryar oo maliishiyada xamar laga keenay oo deegaanka in lagu carqaladay la rabay oo qaar iyagu dileenna wixii kasoo harayna waa la socdeen marka labadaas qolay ka koobnayn maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray kamiinkaas waxaana horta khasaaraha ugu weyn in gacan kulul ay gaartay taasoo mar dambe inay dhulkaas carqaladeeyaan inay ka fiirsadaan ku qasbaysa waxaan inagu xaqiijinay inay ka dhinteen eh, sagaal askari toddoba kalena ay ka dhaawacantay dhulkuna waa dhul hawd ah oo hadda ka badanna waa jiri kartaa qoryahana waxaa laga qaaday afar aake iyo hal bkm iyo qori fala ama jitri waxaa ugu darnaa in maalintaas xataa labiyo tobankii la eryanayay ilaa haddana meel aysan isku sheegin oo wax xamar u cararay iyo wax fakaday iyo wax inay noqdeen marka khasaa'irka eh, xagga maadiga iyo xagga nafsigahuba ilaahay baa ku ku jebiyey muddo qiyaastii laba sano ah ayaa laga joogaa markii duulaanka shahaadaladirarka lagu soo qaaday wilaayada aad mas-uulka ka tahay halkee duulaankaasi ku dambeeyey alxamdulilaahi laba sano kadib eh, dagaalkaa socday waxaan awalan ilaahay ku mahadinaynaa magaciisa latiif oo ah qofka inuu ku riixo waxa asaga dantiisa haba nace qofku ma ogtahay waxaas danteenna anagu ma naqaan ilaahay baa yaqaan wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun marka nimankaas waa isu soo abaabuleen ayagoo kaashanaya ciidanka maraykanka iyo saliibiyiinta afrika oo dhan dagaalkaas labada sano socday runtii waxaa lagu talagalay in lagu baabi'iyo ciidamada mujaahidiinta si meesha looga saaro share- ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna wuxuu leeyahay inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ilaahayna waxbuu shirqoorayey Eh, ayaguna waxbay shi- shirqoorayeen shirqoolka ilaahay ayaana wa- wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin allah ayaa shirqoolay ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wallahu muxiidun bilkaafiriin marka ilaahay ayaa hareereeyey wuxuu u tusay inaan nahay dad yar oo lasoo afjari karo oo la baabi'in karo inaan nahu u tusay laakiin markii goobihii uu tegay isagaa laayay falan taqtuluhum walaakin allaha qatalahum waa baabi'iyey hal goob ay ku guulaysteen maalinta dagaalkaas la bilaabay iyo maanta intuu dhaxaysa ilaahay waa u diiday waxayna halkaas ku waayeen khasaaro aad naf iyo maal ah ciidamadii iyo saraakiishii loogu talagalay inay islaamka la diraan muddo aad u dheer loosoo tababaray oo gaaladu ay kusoo carbisay ilaa maraykan ilaa turkiya meeshaasay ku baabi'een ciidanka halkaasuu ku baaba'ay waxay hubahay wateen oo loogu talagalay in innaga lagu laayaan oo gaalo isugu soo dartayna ilaahay wuxuu ku wareejiyey gacmaheenna waxaa la dhihi karaa marka waxay noo yimaadeen annagoo jabhad ah oo garab rarata ah maantana waxay naga tageen annagoo u hubaysa sidii dowlad marka qaala tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasratan uma yuqlabuun aayaddaas ayaa ku dhowowday falilaahi alxamdu marka dagaalkaasu wuxuu ku dhammaaday inuu gebigiisuba faa'iido u ahay mujaahidiinta ilaahana ilaahay mahadiisna maantana waxay joogtaa in xasan sheekh uu yidhaahdo shabaab wixii wada hadal iyo nabad uga keeni kara ha ka keenana adduunyada oo u qayshayey shalayna wuxuu lahaa waa duqaynaynaa waa ku degaynaa waa waa soo afjaraynaa waa baabi'inaynaa sa- saddex bilood ugu qaadamayso Eh, maaragtay waa waa u dhammaatay history waaye waxaasuu akrinaya goorma uu marka maxaa u diyaargareeyey marka wadahadalada iyo nabadda uu sheegayo waxaa u diyaargareeyey maxay ahaayeen marka ilaahay annaga qur-aankii wuxuu nagu tusay falilaahi alxamdu wuxuu nagu tusay aayaadkiisa tad- haddii la tadbiiqiyo in meesha wax kasoo baxayaan ilaahayna wuxuu leeyahay ya'khuduu biaxsaniha waxyiga kiisa wanaagsan qaata haddii la qaato ilahay wuxuu leeyahay sa uriikum daar alfaasiqiin haddii diinta dhab loo qabsado in daarulfaasiqiin uu baaba'ayo siyaad barraa faasiq ahay waa baaba'ay intaasoo qabqablay lixdankii ilaa maanta inta ka dhexaysa nin gaalnimo nagu hogaaminaya Ga- gaal gaala soo dirsata una hogaamayey laakiin sa uriikum daar alfaasiqiin ilaahay mid kastaba wuxuuna tusay meesha u dambaysa uuna tusay marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin gaalkaas wuxuu ku dhammaaday saalix inuu u yahay mujaahidiinta u ahay annaguna aan ogeyn ilaahay nagu riixay ayaana ku mahadinaynaa oo dagaalkaasna gelshay asagaana weydiisanaynaa inuu noo taam yeelo waa tahay een, deegaano ka mid ah wilaayada cadowga uu haysto waxaa ka jira dagaal beeleedyo arrinkaas maxaad kala socotaan
horta dagaaladaas aad arkayso sideedaba waa waxyaabaha lagu daalinayo ummadda soomaaliyeed waana qorshaha dhan ee ay gaala wado dadka soomaaliyeed in ayaga laysku mashquulso laba isdilaysana cadow bannaanka iskama celiyaan marka waxaad ogtihiin oo dhammaan ummadda soomaaliyeed og tahay hadda dagaalada ka socda dhulka in ay tiro beereen waxaad ogtihiin eh, saleebaan iyo mareexaan inay isku dilayaan meesha la yidhaahdo galmudug dhexdeeda sacad iyo laalkase inay isku dilayaan dir iyo cayr ay ballan ballan isku dilayaan xawaadle iyo abgaal inay isku dilayaan qaadaybaal iyo hadeerada kale inta ceelbaraf u dhexaysa abgaal iyo abgaal dhexdiisu inay isku dilayaan eh, hadda xariiqi loo kala dhigayo eh, muxuu ahaa degmada Gacadale- cadale cayr iyo xawaadle inay matabaan isku dilayaan kulli waxaasoo dhan mashruuc oo gaaladu ay wadato waaye waana in soomaalida laysku baabi'iyo kadibna dinku dilaya ninkaaga darabdhuma jira la yidhaahdo nin kastaba oo gaal raadsado nin kastaba oo hub gaalada u doonto ayagu markii isbaabi'aan wadankooda la qaato annaguna dadkaas inaan heshiisiino kitaabka ilaahay ku kala xukunno haddii alla idanka leeyahay ayaan u dagaalamaynay intii aan dhulkaas gacanta ku haynana waxba dagaalo kama dhicin siaad og tahay hadda taariikhda haddii dib loo raaco kun sagaal boqol afartan koodii bishii janaayo ayaa ceel baraf la muday ceelka ceel baraf oo dhowr maalmood mudan ayaa nin xawaadle lagu dilay afartan iyo kowdii dagaalkii kasoo bilowday laba kun iyo sagaalkii ayaan kitaabkii dib uga fidinay aadan yabaal iyo iyo muxuu- muqokori iyo dhulkii eh, maogtahay hiiraan iyo dhulkaas waxay ku xisaabtameen waxay kala haayaan waxay hub kala haayaan waxay dad kala dileen buugaa lagu kala qortay wax alla waxaan kasoo bilownay afartan iyo kowdii maanta inta udhaxaysa inaan heshiisiino wixii ka dhacayo laga soo bilaabo ninkii lagu diraa ceelbaraf arrintaas marka annaguna waxaan rabnaa inaan isku tolno soomaalida oo walaalayno cadowguna inuu kala qaado rabaa marka baciid ma aha waxa soomaaliya ka socda waa hadaf gaalo hubkana aydaa isugu dhiibaysa dowlad goboleedyada la sheegayo iyo qabqablayaasha la sheegayana waa dadka lacag loogu dhiibi lahay hubka ay isku dilayaan marka soomaaliya inay daruus badan ka barataa la- muhiim ah